xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa maanta yeeshay kulankoodii soddon iyo labaad galfadhigoodii shanaad kulankana waxaa shir guddoominayay guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur madoobe waxaana kulanka maanta akhrinta labaad la marsiiyey hindisharciyeedka cadaaladda da'yarta soomaaliyeed oo ay soo gudbisay wasaaradda cadaaladda arrimaha dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya kadib xildhibaanada golaha shacabka markii loo qeybiyey hindisharciyeedka akhrintiisa labaad maanta la marsiiyey ayaa waxay ka doodeen hindisharciyeedka cadaaladda da'yarta soomaaliyeed iyagoona fikre kala duwan ka dhiibtay sharciga magaca waa sharciga cadaaladda daa'irta soomaaliyeed waxaan ku talin lahay in lagu bedelo habraaca maxkamadaynta daayarta habraaca maxkamadaynta daayarta cadaaladda ereyga cadaaladda waa erey qaro weyn oo aad iyo aad u ballaaran markaa ii sheeg in lagu bedelo maxkamadayn oo lagu soo koobo ayaan ku talin lahaa sharcigan inuu noqdo mid intaan ka baaxad weyn hadda nuxurka markii lasoo koobo waxaad moodaa inuu ku kooban yahay keliya da-yar dacwo loo haysto ama tuhmano ah sidii loo maxkamadayn lahaa meeshii lagu hayn lahaa ciddii hayn lahayd waxyaaba noocaas oo kale ah inuu ku soo aruursan laakiin waxaa wanaagsanaan lahay sharcigu intaan inuu ka baaxad weyn yahay ee xuquuqda iyo cadaaladda labaduba uu dabaqayo ayaa aada iyo aad u wanaagsanaan lahayd saddex qaybood baa loo qaybiya innaga lafteenna saasi afkeeda ugu jirtaa marka waa da-yar da-yartu waa la dhihi karaa waa da-da u dhaxaysa ilaa iyo toddobada ilaa iyo afar iyo tobanka meelahaas oo kale inta u dhaxaysa da-da ugu dambaysa waa da-da qaangaarka ah ee dadka waaweyn gelaya markaa sidaa darteed waxaa qiyaasaya saddexdan qayboodood loo qaybiyo dadka waaweyni waa kuwe waa wixii shan iyo tobanka ka bilowda waa qaangaar islaamka laftiisa saasoo qabaa waan filaya laakiin caruurtu toddoba jir maaha waa wax toddoba jir ka yar dooda kadib guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur madoobe oo soo xiray kulanka ayaa sheegay in guddiga laga doonayo in warbixinta saddexaad ay ku soo daraan talooyinka xildhibaanada inta waafaqsan dastuurka kuna soo celiyaan xildhibaanada golaha shacabka